munaasabadan oo ka dhacday deegaanka hantawadaag oo hoos tagta degmada janaale ayaa lagu furayay madaraso cusub oo lagu barto diinta islaamka ugu horeyn munaasabada ayaa waxaa lagu dahfuray mid ka mid ah aayadaha qur-aanka kariimka qowlkii alle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان low kaanuu yaclamuun xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan maamulka madarasada iyo waxgaradka kasoo qayb galay munaasabada ayaana ka hadlay xafladda alxamdulilah allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa na soo waafajiyey makaanka qiimaha badan maskaxdayna iyo caqligayna iyo taladayna ma ahaan allah subxaanahu watacala isagaana waafajiyey intaas kadib maanta waxaan joognaa xafladdii lagu furaayo madrasadii ubaye ibnu kacab furitaankeeda ayaan joognaa madrasadan oo kale horey waxaa loogu soo furay tuulada ugunji ayaa maamulka degmada janaal horey ugu soo furay horey waxaa loogu soo furay tuulada degwariiri maanta waxaan joognaa furutaankii tuulada hantiwadaag ayaan joognaa odayaalku mayba ka mid tahay deegaanka hantiwadaag ayaa ka mid tahay insha allahu tacaala maybaanan in furay madarasa madarasana madarasadana magaasha la araw uwaye ibnu kaab madaraso badanga laafuri sida ugunji madar laagfuri ma'ad sida degwariiri amala laagfuri mari badan iyo dhalyidi iyo aragni unan odayaalka deegaankuna in madaraso oo ninin furo iyo ka go'aansani walaayadinani la aqbali madarasadaas oo lakabaradaw tajwiidka qur'aanka iyo ninin furi magaashana may la aray uwaye ibnu kaab odayaalka deegaanka hantiwadaag iyo hadhawaayan iyo walaayada islaamka degmada janaala iyo hadhawaayta in laku furo madarasada oo lakabaradaw diinta islaamka lakabaradaana ninku furi islaamnimada ilaahiyani hanuuniya mahadle ilaahayaa ka mahadsan alxamdulilah nicmo weyna haysana ana oo ka hadalaw madarasada hantawadaag oo ubaya ibnu kacabna leeraw maqaasha walbadanoo raadiyaanay waana waaysanaayniya hadda ilaahay firgaana ninkasheeni alxamdulilah ilaahayaa ka mahadsan walaydana garabanayseedi maybo diinta islaamka inti laka tartam shay oo muhiim ay lambaahayo ilaahaya ka mahadsan zayinul qur'aana biaswaatikum horey maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose wuxuu laba madaraso ka hirgeliyey deegaanka ugunji iyo degwariiri oo dhammaantood hoostaga degmada janaale